magaalada gaalkacyo ayaa lagu qabtay kulan doodwadaag oo ku saabsan doorka warbaahinta ku leedahay horumarinta nabadda iyo xasiloonida waxaana soo qaban qaabisay hay-adda wadani ee gobolka mudug kulankan ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka dowladda hoose gaalkacyo ururada warbaahinta galmudug iyo puntland iyo mas-uuliyiin kale cabdicasiis shire oo ka socday hay-adda wadani ayaa ka warbixiyey muhiimadda kulankan waxa weeye aada iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhowaada barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka warbaahinta ee ay ku leedahay dhismaha iyo nabadda iyo dib heshiisiinta guud ahaan soomaaliya gaar ahaan gobolka marka barnaamijkan wuxuu ku saabsan yahay doorka uu ku leeyahay ama baraha bulshada ha noqoto ama warbaahinta guud ahaan doorka ay ku leedahay nabadda siday nabadda uga qayb qaadato sida iyo colaadaha waxay ku leedahay barnaamijkaasaan ku orfayn doonnaa haddii alla idmo waqti yar oo insha allah baan qaadan doonnaa gudoomiyaha gobolka mudug guutaal faysal sheekh cali ayaa bogaaday kulankan munaasabadaha noocaana oo aad ka soo qayb gashaan oo nabadda gobolka iyo nabadhiska guud ahaan gobolkeennaba aad qayb ka noqotaan mar walba aad door ku leedihiin waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo cid walba oo soo abaabushay mawduucan ku saabsan nabadda iyo social mediaha iyo bulshada saamaynta uu ku leeyahay ma togan tahay ma taban tahay see loo rabaa inaynu dood dheer ka gallo waa wax wanaagsan oo mar walbaan wax iska weydiinno waxaan kaloo u mahad celinayaa waddani relief organisation oo isaguna soo abaabulay munaasabaddan tan baa la rabaayo caawa taariikhda ayna qaataan baa la rabaa qof walbo bal homework inta qaadatid gurigaaga markaad tagto sariirtaada adiga keliya isu tagtaan waxaad tidhahdaa dadku muxuu isu laynaya horta soomaaliya maxay isu laynaysaa intaa keliya in la isweydiiyaa la rabaa social mediaha marka warbaahinta waxaan ka codsanayaa inay ka sheekayso taariikhda dadkaani maxay ku dhinteen in dooda la qabto war maxaan ku dhimanaynaa war maxaynu ku baaba'aynaa inta uu socday kulankan ayaa waxaa diiradda lagu saaray doorka warbaahinta ay ku leeyihiin nabadiyo xasiloonida maamulada galmudug iyo puntland